cabduqaadir axmed awil cali firdhiye ayaa isagoo ka hor hadlayay baarlamaanka maamulkiisa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ee madaxda ka yahay xasan shiikh ay uga maqan tahay xuquuq badan wuxuuna tilmaamay haddii ay heli waayaan xuquuqda iyo matalaadda ay iyagu leeyihiin ay isku tashan doonaan reer s c khaatumo waxay go'aansadeen inay qayb ka noqdaan dowladda federaalka ee soomaaliya muddo sannad ah baa maamulkaas hadeerta uu jiray xidhiidhka ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka s c khaatumo ilaa iyo hadda waxaannu ku qiimaynaynaa qiimayn togan waa jirtaa in xuquuqo fara badan oo ahayd sannadkaa gudihiisa in dadka reer s c khaatumo ay gaadhaan ay weli maqan yihiin haddiiba ay dhici weydo in dadka soomaaliyeed qayb ka mida xuquuqdeeda layska indhatiro soomaalida waxay ku mahmahdaa nin faas lihii xaaba ma waayo reer s c waa isku filan yihiin waana isku tashanayaanay dowladda federaalk ayaa waayihii ugu dambeeyey waxa uu khilaaf xooggan kala dhexeeyey qaar ka mid ah maamul goboleedyada shisheeyaha khilaafkaas oo marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya islamarkaana ay maamullo hor leh ku soo biirayaan kuwaas oo ku eedeynaya dowladda uu hogaamiyo xasan shiikh inay ka waayeen xuquuqdii ay lahaayeen islamarkaana tilmaamay inay isku tashteen waxna aysan uga baahnayn dowladda federaalka arrintaas oo dad badani ay rumaysan yihiin in khilaafka ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha ay horinayaan dowladaha shisheeyaha gaar ahaan dowladda xabashida etoobiya oo galaangal weyn ku leh maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalka